والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamulka jaamacadda arnas ardaydeeda dhammaan hawanadekeeda shaqaalaha waxaa u sharaf leh mar labaad inay soo dhoweeyaan main kambaska jaamacadda arnas professor axmed ismaaciil samater oo ah aqoon-yahan aada inoogu muhiim ah waxaanu leenahay welcome professor سعادة الوزير عبد الله الشامع عثمان إبراهيم آية أو بكر الشامع كبريل بريسيدنت إحسان عمر إسماعيل تمام مرحلة كلا شامع عبد أرمس أرضيدا معلميتا دمانتين وحن لنا هاي كسو دوادا كالفرقا مانتا أن كجاها اللي دونو توبيكا وينوصو دوري بروفيسور أحمد إسماعيل وآه dialogue about development كل بروفيسور في الدور فيه هوري amintan oo kale aan joognay waxyaalo badan ayuu noo ballan qaaday insha allah ma noqon doonto markii ugu dambeysay laakiin kolle bilow bay noo ahaan doontaa in kolba sida waktigiisu uu jaanis u leeyahay in ayn ku soo marti qaadno jaamacadda armas in uu maaragtay aqoontiisa iyo waxyaalaha uu inagala hadlayo kolba uu halkan inoogu keeno waxaanu leenahay mar labaad thank you professor maadaama wayn ummad muslima ay nahay shay kasta oo lagu bilaaban qur-aanka ilaahayna ay adkar tahay ama shay goblon ah waxaan ka horeysiin doonaa dialoga uu professorku jeedin doono aayado qur-aanah inoo akriyi doono professor maxamed salow
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا الله
ardayda dambe waxaan ka codsanaa inay fadhiistaan haddii ay suuragal u tahay si kuwa dambana ay u arkaan president ixsaan cumar ismaaciil waxaan kusoo dhaweyn lahaa si u soo dhaweeyey professorka welcome professor
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa maanta sharaf weyn oo ah inuu nala joogo aqoon-yahan qiimo wanaagsan kula dadka dhammaan afka soomaaliya ku hadla professor axmed ismaaciil sabatar waxaan ku leedahay welcome back again to Armas waxaana doonaya anigoo ku hadlaya magaca ardayda macalimiinta maamulka iyo bahda jaamacadda Armas inaan kaaga mahadcelino waktiga aada noo soo hurtay si aada u dhiirigeliso aqoonna aada ugu kordhiso dhalintan maanta goor joogta topica laga hadlayahayo waxa weeye about development it is dialogue kolley professorku waktigu gaaban ayuu ka hadli doonaa about development waxaana doonaynaa inuu markaa noqdo dialogu mid qiimo ku fadhiya kuna saabsan topickaas aynu ka hadlayno we can talk development about east africa somaliland or anything isagaan u daynayaa waxaan doonayaa inaan si inaad uga qayb gashaan si asluub iyo aqoon-yahanimo ku jirto be intellectual act ask questions that are relevant to the topic relevant to somaliland clarify points that you have doubts about the development of the life waxaan doonayaa markan inaan kusoo dhaweeyo professor axmed ismaaciil sanataas si uu loogu soo jeediyo khudbadiisii
bismillahi raxmaan raxiim waxaan jecelahay inaan idinku salaamo taariikhda isku keen xidhay dadnimada isku keen xidhay muslimnimada isku keen xidhay soomaalinimada isku keen xidhay dad soomaaliyaynu nahay iyo wadanka somaliland ee aynu wadaagno oo inoo gooniya yaan doonaya inaan idinku salaamo before I indulge uh, into the topic, I want to say a few words uh, to the faculty who are not Somalis and who are here today. Uh, and it is this you already know the condition of Somaliland. Some wonderful things have taken place in these last 20 years but it's still one of the most underdeveloped places on earth. And the conditions of existence of the Somali people in Somaliland are quite uh, painful to, to, to, see, whether it is in the sense of public health, access to clean water, access to education at all levels, uh, jobs for young people who are graduating from universities like ADMEC. Uh, these are difficult times for Somali people wherever they live, and certainly here in Somaliland. So, for you to come here and participate in the reconstruction and the rebuilding of this country, particularly the intellectual capacity of the citizens of Somaliland, is God's work. So, we are grateful that you have done and we appreciate uh, your efforts. intellectual life, as you all know, doesn't really have a particular citizenship. Uh, it belongs to anyone who get, wants to get involved in the shaping of intelligence, in the production of knowledge, and also, therefore, in the making of the world to become a little bit more enlightened than the time when one walks into that context. So, the Republic of Letters as the traditional line says, is something that is open to all people, uh, whatever religion they have, whatever race they belong to, whatever geographical location they, they, are, uh, they are living at that particular time. The Republic of Letters is the most universal of all, letters, of all citizenship. And that also brings us together. And so I, I want to take the moment uh, one more time to stress the gratitude of the Somaliland people these students for you to be here. Today we will be talking about development, and development is a huge topic, but it is also in many ways a topic that can be uh, compressed in few definitions, and then from there on open it up for discussion. So that's what we are going to do, and I hope somebody will translate for you what we say in, in, in Somali. Okay? Now, haddaynu inakii nahay af soomaali baynu ka wada hadlaynaa soo sidaa ma inkasta oo loo baahan yahay af ingiriisi haddaydaan baran oonad weliba anaad meel sare ka gaadhin adduunyada waxba lama qaybsari mayso you can't the international language in the world today is english yeah. Maybe 100 years from now, or 200 years from now, or 300 years from now, it might be Hindi or uh, uh, uh, Chinese, Cantonese, or something like that. That still we have to see. but English language really is the language of the world in business, in science, in the academy, in politics, every field. laakiin dee uma baahnaa inaad af ingiriis u barato inaad afaf kalena barato ya ood khaanado badan gelin karto gacanta ya af soomaali af carabi af ingiriisi af sawaaxili af german afafka the more languages you learn to speak the greater the opportunities laakiin af ingiriisigii wuxuu noqday afkii adduunyada yaan been laydin sheegi haddaad ka soo baxdaan iskuulka idinkoon ingiriisi si wanaagsan noqoona ya ila tartami kari maysaan you can't compete so i want to score i underscore that af ingiriisi iyo xisaab qofka ka adkaada yeah, English language and mathematics. These are the two fundamental you know, items, instruments for academic learning. وبيخف عن حساب قرنين أو يريس أو حنبرنيا ساينس ما ما دقائق الكرسي you can't qof ah yidhi ingiriisi ma doonayo laakiin waxaan doonayaa inaan culunta adduunyada iyo waxa yaala laabareedyada iyo dadku sida u sheekaysanaya iyo shaqooyinka iyo ka qaybgalaya waa waa waad waad cabirmaysa meelo yaran waad ku xidhmi kartaa intaad meelaha dhulkan carabta tugtood ka yar shaqaysan kartaa yaa soo noqoto daari halkan ka dhisatood fadhiisato you can do that laakiin ma ma ma ma geli karaysid baaxadda adduunyada ee la tartamayo ma geli karaysid wadamada amba afrika ha noqdaan amba adduunyada kale ha noqdaan ee taa fahmayna they have invested enormously uh, in xoolo la geliyo uh, the foundation yeah? quantitative learning sida quantity yeah? quantitative learning waa mathematics iyo english language labadaa haddaad barato meel kasta waad geli karta in terms of academic progress inaad hore u socoto iyo shaqo raadi labada labada haddaad barato labada haddaanad hayn it is going to be very difficult inaad inaad hore u socoto soo ha ka baqanina afka ajnabiga ah inaad barataan badow ha noqonin waa ajnabi afkaasi anigu af soomaali baan ku hadlay amba afka carabiga oo muslimku ay ku hadlaan un baan ku hadlay don't do that kuwaana baro af soomaaliga hadda waad u dhalatay oo dee waa waa easy inkastoo af soomaaligu aa dabaqada leeyahay oo inta yaree suuqa lagu sheekaystay maqaaxyadu waa soomaaligaas laakiin af soomaaligu mawjudad intaa ka waaweyn buu leeyahay سؤال جميل تاتيما عدد جبريل سدجي تو كان سوق على المره مره انما وانا الديكشنري وضع اكثر ومحول لك اذا كلمه تاتيما عدد مركا language are important and topic development سؤال ugu horeysa waxay noqonaysaa maxay tahay أنا waxaan ku yidhi dadkii walaashay magaciygii baa iga baxsadee kastoo howlahan ila timid muna muna aan ku yidhi waxaan jecelahay inaanan intaan istaago saacadan aanan hadlin amba in ka badan hadda gebile baan kasoo kas kasoo noqonay jaamicadeedii marka waxaan ku yidhi iyagana sidan oo kale I will speak maybe for about 20 minutes hadday ugu badato then inaynu su-aalaha furno aynu sidaa isku weydeersano su-aalaha idinkuna aada wakti heshaan waayo ma wanaagsan had iyo jeer intay qof isisiinkan hortaago professorku wax walba idinku shubo deetana uu iska dhaqaaq oo halkaa kaloo muxuu ka jeeda oo su-aasha muxuu maxay tahay in waxoogaa la isfahmo waa important waxaan jecelahay inaan wakti badan idinku aad qaadataan su-aalaha isweyda de waxaan ka jawaabi kari waayo waa iska dhaafi oo de waa iska dhaafi wax badan baanan ka jawaabi karin socotomaa laakiin waan waan waa inaan isweydaarsanno weye ardaydadan had iyo jeer waxbaan ka barna marka su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa what is development maxay tahay halkay had iyo jeer doodu ka bilaabanto academic life the beginning place is about definitions because if you don't define and we don't have some common understanding definitionka haddaynaan isla ogeyn isla haddaynaan isla garan waxani muxuu yahay waa waxa iyo waxa iyo waxa and definitions usually are one or two sentences haddaad garanayso waxaad ka hadlayso if you know what you are talking about a definition is one or two sentences and then you can elaborate after that you can write a book of 400 pages if you want it but definitions that's where it begins in the academic world marka waxaan jecelahay inaan in yar idin idin taabto aniga sidaan u macnaysto development yeah? and I have been teaching this now for nearly 30 years and development kelmad kalaa u dhiganta aniga xaggayga yeah? ingiriiska waxaa la yidhahaa synonym yeah? laba kelmadood isku dhigma synonym yeah? development anu waxaan u haystaa inay tahay transformation transformation marka horow socod laakiin horow socod lagu wado in wax badan la bedelo to transform wax badan la bedelo marka wax badan la bedelo uunbaa hore loo socon kara marka development involves change transformation wadan adduunyada jira oo development intuu dhameeyey yidhi way dhammaatay kitaabkaa waa khalaas So now we all we have to do is eat and sleep because we have finished development majro. Every country in the world confronts some kind of a developmental questions all the time. What the world? Lakin قارنا some of them are very deep. So they are just beginning, some of them are advanced, but no society, no human society has ever been able to solve all the problems and then just sit and eat and sleep. It doesn't happen. أنا مريكا ما هذا كلمة Maraykan. I just came from the States. Waa wadanka adduunyada ugu xoolo badan wey. Dhaqaalaha adduunyadu waa dhowr iyo lixdan trillion dollars. Over 65 trillion dollars. Trillion waa tanansa intuu yahay. Trillionku waxa weeyi muxuu yahay trillion? Anybody knows? Yeah? Waa waxa weeyi million, billion, trillion. Isku adageynaysa? Trillionku waa kun milyon. Yeah, billion-kuna waxa weeyi kun milyan waa shan iyo lixdan sixty five sixty six in that range trillion dollars wey dhaqaalaha adduunya marka adduunyada o dhan la isku wada daro maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu noqonayaa boqolkiiba koob iyo labaatan amba laba iyo labaatan dhaqaalaha adduunyada oo dhan oo toddoba bilyan oo qof ay ku nool yihiin oo iyagu hadday ugu bataan ay yihiin lix amba shan percent american society is not even six percent of the population of the world the total population, six percent, But when it comes to economic capacity, we are talking at least a fifth of the world's economy. At that there was a time when the United States I had almost close to half of the world's economy. dadka sidaa u dhargay ee saddexda kun iyo lix boqol oo jaamicadood ay ku yaalaan saddex kun iyo lix boqol oo jaamicadood ay ku yaalaan haddana may dhammayn hawshii maanta aan idila hadlayo debates baa ka socda inside the united states lagaga hadlayo development oo weliba ay tahay developmentka kuwaynu ka hadlayno kuwa lamid a maxaa kamid ah waxaa kamid a wadooyinkii wadanka maraykanku way gaboobeene in lasoo in dib loo soo dhiso kaabadihii maraykanku way gaboobeene in dib loo soo dhiso oo kaabadaha qaarkood magaaladan deganahay ee minneapolis kaabad la dul marayo oo webiga mississippi kaabado badan buu leeyahay webiga halkaa labada magaalada dhex mara kaabado badan buu leeyahay laga tallaabo iyadoo dad ay ka tallaabayaan oo shaqadii ka soo baxeen waktigan oo kale oo lagu jiro ayay kaabadii jabtay hoostay ka dhaxalaysay waa jabtay waxay ku dhacday webigii bay ku dhacday inan soomaaliya oo hadday ugu badato maybe soddon jir aan aan gaadhin iyo ilmal yar ya ilmaheygii oo baabuurkii ay wadato shaqay ka soo meel bay ku socotay nasiib daradii waxa maqaadiirtii ku qabatay in ay ku jirtay dadkii saarnaa kaabada saarnaa markay kaabadii dilaacday ay dhacday halkii bay ku dhimatay iyadii ilmi sida loo soo nooleynayo how to renew the infrastructure of the united states wadooyinka sida loo soo noolayn tareenadii sida loo soo cusboonaysiinayo berigii hore tareena kale ayno qaarkood dhuxusha iyo qaar steam lagu socdo imika waxaa la sameeya waxa la yidhaha bullet trains waa tareen sida rasaas la galay oo kale sidaa usocda oo socda waanu duulaynuunde laakiin sbiirka ku socda waa yaab anu waan raacay kuwaas japan man waa japaniiska waxaa waxa soo abuuray samey marka dambena faransiisku ka qaatay iminkana maraykanka uu ka qaadanayo wadan aan lahayn goorba aanay hor oolin shaqo ah development in anba la soo nooleeyo wax jiray oo dhammaaday oo cusub laga dhigo amba imika la bilaabayo sidaynoo kale wax cusub la bilaabay jiri jire de tareen ma jira dee isku xidha berbere iyo boorm amba berbere iyo ceergaabo ma jiro waa wax cusub bay noqonaysa wadada adiga iyo ceergaabada wadada tagtaa ma ma jirto de waa kadeed waad aragta waata imika la bilaabayo in laga shaqo cusub in la bilaabo wadan walba horta adduunyada this is a, a, a, a, a pan human challenge forever waxaa jira in greek mythology greek dadkii hore greek ah maaha kuwan iminka kacay ma dhaqaalihii waa kama waa kuwii hore thousands of years ago greek mythology waxaa jira image la yaqaano oo halkan oo kale ku habboon arrintan aan ka hadlay and the image is about someone by the name of Sisyphus Sisyphus Sisyphus waxa weeye ima qof loo dhiibo shaqo lagu yidhi buurtaas buur sidaa u dheer habdhii buurtaas dhagaxaa qaad buurta waa inaad dusha gaarsiisaa si dhagaxu dhanka kale uga dhaadhaco laakiin waa insuuta geli kari marka waxa hawshiisii noqotay noloshiisii oo dhan ay noqotay that he takes the boulder dhagaxaa inuu qaado markuu dhexda joogo iyo dhagaxu kusoo noqdaa marka waa inuu dib usoo bilaaba the point I am making about the myth of Sisyphus is that bini aadamka human beings their condition on this earth is equivalent to the labor of Sisyphus That's the point I want to make. Shakada Sisyphus. Ma dhammaynay no. Ma jirayso intaad dhammayso. You finish and then you sleep and eat and laugh all the time. Ma jirayso. dhagaxaa kugu soo noqonay wadda waa kaa maraykan dhagaxii kusoo noqday kaabadii ay jabto marka waa in dib kaabadii loo dhiso development therefore waxa weeye major historical undertaking by all societies all the time laakiin dee levelska the levels vary halka la kala joogo ayaa kala saraysa oo dee maanta maraykan haddaad markaas joogto amba dee aad norway joogto amba aad joogto sweden or places like that canada dhulka aad joogto japan dee waxaad arkaysa jahaniya waa kuwa dhisaya dee dadka say u dhisayaan cajiib howlaha ka socdayaan halka la kala joog joog weeye arrintu halka lagu kala tago innaga haddaynu nahay dadka soomaalida haddaynu nahay de waan ogahay oo waynu isla weynahay anna idinkaan ka mid aho waan isla weynahay waynu wada qabnaa cudurka so-aasma wax badan oo wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo wax badan oo dadnimo wanaagsan waynu leenahay markaynaan casoobin waynu leenahay laakiin adduunyada waxaynu ka mid nahay dadka ugu dambeeya dadka ugu dambeeya adduunyada ayaynu ka mid nahay marka wax socodka laynooga baahan yahay iyo tallaabooyinka looga baahan yahay orodka laynooga baahan yahay maaha ka maraykan looga baahan yahay waayo maraykan raasamaal badan baa u yaala furdadii hadday baashii kaabadii ka jabto markiiba injineerskii baa loo yeerayaa tu cusub oo qarniga koob iyo labaatanaad la socota ayaa dhag laga siin lacagtii halkan ay taallaa iyo farsamadii dhag dhag dhag dhag dhag lix toddoba bilood oo aan weliga arag oo laleeyahay boqol sano oo dambe ayay noolaanaysa ayaa la saaray dadka adduunyada ugu dambeeya ayaynu nahay haddaynu nahay dadkii soomaaliyeed somaliland uun kama hadlayo dadkii soomaaliyeed somalilandna dee hawlo iyada u dheeraada ayaa u yaallo oo waddan cusub oo dadkiisii iminka ay doonayaan inay degdegaan oo meel sare gaadhaan wey taasu dhan bay ka wanaagsan tahay oo dehamadda caynkaasa let's make this place something really good excellent laakiin de hawshu way badan tahay anwanigii markii horena diin imid waan soo wareegay waan soo arkay waan soo arkay samatrow biyo man loo heli dadkii kule biyo aan cabna maad loo heli waxaas haddii yaraan aan dhulkaan soo mar oo iyaga noloshoodiiba ay tahay berito biyo la cabo ma heli kartaa oo weliba biyahaas laga yaabo inaanay nadiif ahayn ceelg meesha yeelo laga soo qaado geeli iyo wixii kale ku kaadkaashiy waxaas laga yaabo caafimaadkii waa taqaano xalay jaamacadda waan ka hadlanay dhaqaalaha sida loo dhiso ya waa subsistence economy somaliland economy is a subsistence economy intiina economiska taqaana waad maqasheen maflaya subsistence economy xalay taasaan ka wada hadlay marka development waxa weeye massive transformation afar meeloodna shaqadu way ka socota had iyo jeer afar meelood hadduu wadnan doonayo inuu hore u socdo oo inta kala gaadho uu ka dheereeyo kuwa kale afar meelood ayay hawshu inteeda badani saaran one waxa weeye dad aan lahayn siyaasad ilbaxa politics siyaasad ilbaxa aan lahayn maaha siyaasadu maqaaxida inta la fadhiisto war dee iyakii in xalay maxaan ku dhahay ree hebel baa jiimid oo markaa dee balin loo tago maxaan ku dhahay madaxweynuhu dee shaqa yar iyo wax looga raadiyo waxaas siyaasad ma siyaasad ma amba in hebel baa lahaa wasiir baan doonaya inuu noqdo amba wasiir ku-xigeen baan doonaya inaan noqdo waxaas siyaasad ma had self interest waa shaqa yaroo qof raadsan yahay siyaasada waxaan uga jeedaa big p big politics waxaan uga jeedaa waxa weeye dad fahmay safarka dheer ee ay gelayaan ee boqolaalka sannadood qaadanaya sida ay u bilaabayaan ay isku daba soconayaan ay isku dhegaysanayaan ay isku maqlayaan ay madax u dooranayaan ay constitution u samaysanayaan siyaasadii sidaa wey ay u wada shaqaynayaan ay wax iskugu ogolaanayaan siyaasadu waa ta civic life dadka aan taarahayn ya intan kale saddexdan kale waxba kama qaban karaan waayo siyaasadii waxay ku jirtaa dad is-ogol neeftooda is-ogoshahay maskaxdooda is-ogoshahay iyagoo wada doodaya iyagoo wada tartamaya haddana is-ogol oo tartanka iyo dooda ujeedadiisu aynay ahayn dhabarkaan kaa jebin amba waan ku baabiin maaha ya waxa weeye maalintaadii adiga adkaaday next day might be my ten we continue the debate laakiin waxaynu wadaagnaynnu wada leenahay somaliland oo kale aynu wada leenahay waa in la ilaaliyo oo la badbaadiyo oo lagu tuman ya on on on on on qoon la gaarsiin iyadoo la tartamay civic life siyaasad halkaana ay ka soo baxaan leadership dad kartila جيزيالة courage yeah. competence capacity competence لا waxa qaban karo karti leh wallaba soo soo garis ku adkaysanaya oo sabirkaygila ku adkaysanaya dhibaatooyinka u adkaysanaya resolve yeah? great resolve adkaysanaya adkaysigaa leh shaqada ay qabanayaan iyo hawsha ay qabanayaan hadday la yimaadaan waxaasoo dhan iyo cadaalad ku dhaqmaya hadday la yimaadaan siday ula dhaqmayaan dadka iyo ummadda ay hogaaminayaanna ay ku jirto waxaa ingiriisiga lagu yidhaaha grace a sense of grace qofka madaxdii haddaanu grace ahayn haybad haybadii haddaanad haybaddu maaha kursiga maaha haybaddu waxa weeye kursiga sida aad ugu fadhiisato aad ugu dhaqanto ayaa haybaddu amba ku jirta amba haybad la-aanta maaha kursiga waxa weeye kursiga sidaad adigu ugu fadhido shaqadaad kursigaasi uu doonayo sidaad u qabanayso dadka sidaad ula dhaqmayso waxaasoo dhan weeye haybad haybadduna maaha to adigu aad iska qaadatee waa inaad ka khasbataa dadka aad wado waa inaad ka khasbataa oy iyaga ka timaadaa garashada inaad haybad le leadership marka the big first project of development is the creation of civic life political civic life and citizenship caawa waxaan ka hadlaynaa jaamicadan kale ee golis caawa waxa weeye qabiilka iyo citizenship tribalism and citizenship labadaasi ma laysku wadi karaa the answer of course already no laakiin markaa sidee loo kala fogeeyaa way electric sidee loo kala fogeeyaa labadaas politics ko marka politicska ha u qaadanina qayilaada iyo marqaaxyada sheekada iyo hebelba iyo rumerska iyo hebel baa caynka iyo waxaa maaha siyaasadda that's cheap politics cheap waa small p big politics waxa weeye taa ummaddaa is-ogol ee mahdabta wada haysata ee isfahmaysa iyagoo wada doodaya iyagoo wada tartamaya ixtiraam iyo ismaqalna uu ka dhexeeya ilbaxnimada ugu weyn waxaa laga gartaa umadi in ay siyaasadeedu sidaa u ilbaxsan southern sudan markaan wada doodi jirnay dadka da-diga ee reer somaliland in lahaa warda laga yadaayo orodkan waa la gooyinaya dadka lagoynaya laga yadaayo ka oran jiray iyaguna xagga oran jireen mayane waa la soconaya tabakaroo daayo baabuur gacanta dambe ka soo fuur waxyaabahan ka doodi jirna waxaa kamid ahaa sadana sudan ya oo leenahay war haddii aynu dee doonayno markaa inaynu somaliland adduunyada ka iibino sidaynu uga iibin karnaa oo miyay mayay suurtageli karaysaa markaan dadkaan wada doodaynay mutacalimiinta somaliland waxay ugu oran jireen ha awde sadana sudaanba waa dhiga arkaya good maanta sadana sudan waa dhiga arkay waa tegelmaysa waa small p waxaa maanta halkaa ka dhacaya small p weeye inta qof boqolaanta qofka dilba ku dhintay waad arkaysa oo laba qabiiloo diinka on one side diinka on the other side nuwer ayaa seefe iyo midi isku soo soo gooy سنة عرب عصبة يسمى يستوى وضع عصبة أن هي أدريد أن قوصة بلا بلا بلا بلا دانسين بلاي يا أخي ما أنت نوري وغير يا أخي وضعك مركا وحا نجي إلى بيج بي وحوي بيج بي معها وحا نعبها صوماليا وحا نعبها السودان النور ما تأثير وضع مركز وحوي أنا استعاد ده كيلا استعاد وحنا وضعنا سياسات بسيط ويسبحبان النهاية وحبان ليس أنها أدريد القروش أن يهار That's big politics. Leadership kuna inasauka. Wako. Second uh, struggle in development besides the creation of civic life. Waxa weeyi dhaqaale sida loo dhisay. How to build economic viability. Economic viability guna waxa weeyi dee dadku waxay u baahan yihiin the needs of the community waxay dadku u baahan yihiin. Iyo wadanka waxa laga soo saari karo the assets of the country, that there is some convergence between the needs of the community and the assets of the country. Inay keeni karaan. Xalay waxyaabahan ka hadlayay waxaa ka mid ah waxaan ku yidhi I did some research before I came back to Somaliland. And one of the things I found out, which is not all that difficult to find out, subsistence economiga caynkaas, waxaad arkaysaa dadkeennu waxay cunaan what our people consume here in Somaliland iyo waxa wadanka laga heli karo ee yaala shaqa inaanay isku almost everything that you see around here maaha un hadiisa meelo badan waxa wey waxa wey imports import dibadda laga keeno oo badankoodu ay caafimaad xun yihiin they are refined foods from outside oo refined oo markaad nutritionka barato waxaad arkaysaa bariiska iyo baastadaa dibadda laga keenaya in fact inaanu caafimaad weyn lahayn halkana ay jiraan cunto fara badan oo wadanku uu leeyahay oo ka fitamiin badan oo xagga caafimaadka ugu wanaagsan laakiin ama aynaan baran amba aynu ka kibirnay because waxaynu haysanaa bariiska iyo baastada laga keenaya dhulkaasi inay ka wanaagsan yihiin dhaqaale sida loo dhisay how to build a viable economy basekuna waxa weeye convergence between the needs of the people dadku maxay u baahan yihiin the needs of the people and the optimization of the productivity of the country labadaas in la isu keeno halka laga gartaana laba meelood baa laga gartaa dhaqaalahaas inuu dhaqaale jiro dhabi iyo dee inaanu jirin ee ay tahay very difficult circumstance mid waxa weeyi and this should be very close to your heart as young people jobs shaqooyin ma jiraan markaad ka soo baxday adams university you graduate from adams university and even if you go to graduate school atol mabadaad gel ya mise dee dhulkanaa raxmadi oo wax shaqo ka heli ya anugu waan xalay waan u sheegaya article yar oo qoray waxaan ku yidhi buug aan ka soo saarnay dadka maraykanka ee degan gobolka layidhaha maine somalis maine big book ayaa la yidhi chapterkii soo xidhisa waxaan qor waan qoray waxaan ku bilaabay hadal laga soo sheegay inan soomaaliya oo xamar degan oo da-diina oo tidhi amba yurub amba yurub amba yaxaas amba waa inaan tagaa yurub oo dee halkaa gaadha haddaan gaari waayna yaxaas wahay culamadaan isku waa amba yurub amba yaxaas waay halka waxa ma yaala because waxay arkaysaa there's no future for someone who's twenty three twenty four twenty five years old yep. halka laga gartaa the measurement of index of a viable economy waxa weeye jobs for people haddaanay shaqa jirina de waxaa lagu noolaanaya waxa dhacda iyo waxa boobta iyo waxa barido hadda anu gabilay baan ka imid dadkii degmada aan ka imid aan ree gabilay degmada aan ka imid aan ka sheekaysanay waa arkaysaa waa la waa la shaqeynaya dadku dee wadanka waa la dhisaya laakiin wada kastaa shaqa la-aanta qofku intuu kiibaa dhulka orinaya They, they don't have to say, really, haram mama, that they say, really. waxaan laga yaabaa laba saddex carruur iyo inaad joogaan and there might not be food in the table tonight shaqalahaan halka laga garta kale laga gartaa dhaqaale inuu dhisan yahay development uu dhisan yahay waxa weeye kay inuu dadkaa u yaalo ummaddaas individual person iyo ummadaba that there is enough savings for them inay savings jiro waayo savings waa laba waxay leeyihiin laba faa'iido maalinta ay dabayl xun dhacdo ama shaqo la waayo ya dee waxaad ku gabataa muddo muddo until certain time ay waxaan hagaagayaan because you have some savings credit baad bixin kartaa biyihii baad ka bixin kartaa baabuurkii baa la raaci karaa dawlad baa la bixin kartaa laakiin haddii banka shilin aanu ku oolin maalinta shaqo balsada halka aad u dhici soo ma taasi waa savings dhanka kale savings are also important because they are the basis for investment investment qofkii waxoogaa savings haystaa dee share baad kalbaytaysan amba adiga maxaan ku lahaa meel samaysan say waxaas isku dhaldalaan saad uma garan arrimaha caynkaasi dhaqaalaha dhismihiisuna laba meelood buu ka yimaadaa quwadu ay ka timaada you were just ahead of me thank you very much laba meelood buu ka yimaadaa mid waxa weeye dowlad waa inay ka timaado oo dowladdu dee inay samayso bayski maaha inay iyadu dhaqaalaha leedahay laakiin dee the infrastructure inay leedahay wadooyinkii portskii airportskii ammaankii dadkii cashuuraha ururinayay technologyda researchkii lagu sameeyey arrimaha caynkaasa dowladdu iskuuladii waxaa inay samayso iyo individualska qofka ah oo entrepreneur ah oo isagu doonayo inuu xoolo abuuro an individual who wants to create wealth That's the meaning of an entrepreneur. You take chances to create wealth. energygaasina uu yimaado dhankaa qofka ka yimaado dowladdiina ay noqoto what in english is called enabler ya inay awood qofkii siiso oo dee xoolahaagu ay ammaan yihiin aad geyn karto suuqa soo aad garamayso ood ka iibin karto aad meel dhigan karto markaad doonayso dadka aad qoranaysa inay yihiin dad wax la soo baray oo haddaad shaqaalihii aad qoranaysa ay waxay shaqadii qaban karaan dowladdii private iyo public partnership ya ayaa adduunyada lagu dhisa hadduu qofku yidhaaho dad baa camisir in dowlad u baahayn baa diyaa dhisa dhaqaale adduunya waa beentooda it doesn't exist taariikhda adduunyada kuma jiraan dowlad baa dhaqaale dhistay dadka looma dowladdu baa wax walba lanada baa ma soconaysa way xirbaysaa markiiba inefficiency iyo corruption iyo bureaucracy way dhaqa way dhaqaaqaysa marka labadaas la isugu dareemay taasna waa dhaqaale the transformation of material life of people that's what I mean by economic dimension of development nolosha bini aadamka sida loo bedelayo oo had iyo jeer u baahan bedel mar qurun mahay weligeed ka soconaysa waataan idinka sheekeeyay maray third dimension of development waxa weeye dhaqan culture culture dadku haddaanu dhaqankoogu hadduu meel hoose yahay amba aan xoolo la gelin you don't invest in culture xoolo aan la gelin waxaa xidhmaysa dadkani inay isfahmaan baa xidhmaysa inay isfahmaan hadday idinkoo soomaaliga ku wada hadlayaan haddana la isfahmay waydaa soomaaligani waa inuu hadduu dhuux leeyahay uu dhacaan diig leeyahay waxa ka hooseeya dee dadka isfahmankoo caadooyinkoogii iyo afkoogii iyo culture maxaan ku dhahay traditions wixii baa ka dambe markuu dimacada gabay akhriyo qamaan bulxanow gabay akhriyo ismaaciil meel aad gabaygiisa dhegeyso xasan sheekh muumin aad dhegeysato riwaayadihiisa maaha uun hadalkaa imika ku gelaya maaha ee waxa imijka ay ku gelinayaan iyo waxa ka dambeeya isku keen xidhay haddii kale daadna nin madow halkaa socdaa tani nin madow halkaa socdaan ya laakiin waxay isku keen xidhay qalbigeena iyo maskaxdeena isku keen xidhaya waa cultureka weeye affinities cultural affinities dadka taa aan xoola gelin ee aan ka shaqay riwaayada ha noqoto heesaha ha noqoto gabayada ha noqoto buraanburka ha noqoto masraxyada ha noqoto dadka waxaa iska xidha iyagoona sheegeen bay engegeen beri hore waa deer deer bankrupt adduunyadana ma jirto you go and look everywhere ma jirto dad caynkaasoo hore u socday oo kalsirkoogiyo islaamka ma jirto kalsirada kale adduunyadana waxa laga barto markaa dee laisku synthesis laisku dardaro waa okay waa culture cultureku waxa weeye kelmad weyn oo ingiriis aan baraycaa cultureku waxa weeye intersubjectivity intersubjectivity adiga iyo adiga gabadhaa quruxda badankaa fadhiday anigu inaynu isfahmo ya inaynu isfahmo saas garmis de waxaan isu fahaynaa waxa wey waan naqaanaa dee calaamadaha aan kula hadlo dhaqanka halkay ka timid waxaa fahamsanaya haddii kale oonan aanan fahmayn ya dee ma garanaysa ina soomaaliya anigoo hata xisaab soomaali ku hadlay waa very shallow relationship ay noqonaysa waa culturekii taas intersubjectivity and the final one politics economics culture final one waxa weeye environment environment environmentkana dadka ilooba amba weli aan garan waxa weeye si qof diirkiisii cunaya markuu diirku kaa dhammaadana waad arkaysa waxa ka dambeeya de you can see the vulnerability jirka jirka jirkani waxa weeye qolobtaas sare jirkaas waa protection against all kinds of elements including dhaxanta dhibkaa dhaxan yar baa dhacaysa soo maaha haddii aanu diirkaasi jirin iska daa dharka oo oo qaamuunta oo diirkaasi jirin dhaxantaa xamili kari maysid two minutes ma xamili karaysid haddaanu diirkaasi waa protection ciidda iyo geedaha iyo daruuraha ya iyo webiyada iyo ballayda waxaa dhoon aad arkaysaan dabaa'icaas waxa weeye diirkii dadka somaliland waa diirkoodii diirkaasi haddii aan la ilaalin oo geedaha inta la gooyo un dhuxul laga dhiso kuwa kale aan la beerin webiyada maxaan ku aan laga shaqayn oon la xidhin oon la qabanin biyaha la kaydsan waxaa haddii aan laga shaqayn hawada haddii magaalada hargeysa intaa leeg haddii aan hawadeeda laga shaqayn oo wax walba layska gubo wax xashiish walba meel walba lagu tuuro ya waxay noqonaysaa urban filth and urban toxicity if the city is not clean environmentna waxa weeye marka ugu dambaysa baska bini aadamka noloshiisu halkay ka bilaabanto waa halka halkaasi hadday kaa burburtana dhaqaalana ma dhisi karaysa dhaqanna ma dhisi karaysa siyaasadna marka dambe ma dhisi karaysa so in fact the most important base waxa weeye environmental health inay fahmo and every university student including this one ought to have some way of sensitizing and, and trying to help young people Somali young people in Somaliland to have some sense of the importance and the value of the, of the environment in the construction of the future of this country. الصوت البكالوري وإلى البحث على هذا هذا بروفيسور وطن ليش يا جماعة هاي تورما هذا فوفتان هذا بروفيسور وهذا يدوكم بدال المركز هو صوت البكالوري because this has to be a dialogue marka just to repeat quickly definition waxa weeye waxa la yidhaaho development وحوية transformation change and transformation and what continuous مادة مادة there is no end to it and there is no a restful day هذه الجنة two was the world balance every country and every community in history has faced the challenge of development they are facing it now and they will face it in the future ووطن ما قولي هو وطن ماذا سو كوريا كوا كوري waxa intaaqaanka ku soo socota markaad weynaatay ee korto ilaan waxa waxa cycle-kii baa dhammaanaya sinidii waxa la yaabaa qofku markuu aad u weynaado ma socon karo maskaxdii baa guuraysa waxyaabo badan marka development waa that's what I mean by regeneration yeah regeneration and then finally afartaa qodobay waaweyn way hawshaalkay ka socoto politics civic life and leadership how to build that you know what priorities that's where you set the priorities and the vision about the future that has to be met. future. Second, economic transformation of technology, science, management, لكن الجديد سأيتهي the convergence between the basic needs of the community and the assets, first the assets of the society. You know, لما بفهم سنين بوليد وحن طبعا إلا ما أنت you can tell me if I'm wrong I don't think as we speak today somaliland republic inaan lagu samayn weli mapping waxa yaalano in la ogaado gudaheeda waxa ku jira mapping in lagu sameeyo so that we know what we have and what we don't halkaa maynaan soo gaarin we might have some ideas here before you halkan laga baarayaa iyo way jiraysaa and that's good laakiin mapping sidaa lagu sameeyo so that we know the assets of the republic of somaliland si buuxda shaqadaas de waxay u baahanta investment badan iyo howlo badan bay u baahanta markaa dhaqaale dis fair dhaqan bis dhaqan bis oo waxaan u jeedaa dhaqan biska waxa weeye suugaanta iyo fanka soomaalida haddii aan la dhisin oo weliba inaku haddaynu maxaan nahay ree waqooyi somaliland dadkaygii haddaynu nahay laynagu xantay inay tahay fanka iyo suugaantu halkay ka timid laynagu xanto oo aynu aad iyo aad ugu wanaagsanay taariikh ahaan ugu wanaagsanay haddii aan xoologelin oo laga shaqay diinta islaamka waa dhaqankaasay ka mid tahay waa dhaqan وعقيدته وضعه في الكلمة ده ما غش والبحث ولا كان الأرض يلا development هكذا ما هقول من بكرة and then finally وحاول يديش the environment or at the basis for everything انت عايزنا نكسر جبل development I hope إلى إن سيستوى واحد يراعى على شتان يا ما كان سؤاله يو شيء لينك حقي إنكم مقام برسولنا and I appreciate your silence and listening thank you very much I can, I can start.
Okay. aad buu mahadsan yahay professorku marka su-aalaadkaan isku qaybin doonaa topiga oo ah waxa weye tailor of development ayadaanay su-aaleedkaynu ahaan doona
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ardayda farmas macalimiinteeda horta sharafka uu ka yahay professor axmed ismaaciil sanatar su-aashayda aan weydiinayaa waxay tahay deebaan haddaan nahay dhalintii somaliland hadda u kacaysay ma jiilkii somaliland deebaan u gaarsiin karnaa development somaliland
A very important question. Good question. jawaabteeduna ma odhageera anigu waxaan qabaa dhalinyarada developmenta sida ay uga qayb gelayaan laba waxay leedahay laba haaladood bay haaladda hore waxa weye de horta idinka in wax laydin geliyo wey if there is no investment haddaan idinka wax laydin geliyo waxba ma noqonaysaan marka waxa ummadda dadkii idinka soo horreeyeen anigu ka mid ahay waxa weye de idinka horta in wax laydin geliyo oo contexkii iyo wixii oo dhan jaamicaddii iyo iskuolkii iyo wixii oo dhan in lagu dadaalo in laydin geliyo investment laydinku sameeyo that's one and that's why dowladi markay dhab tahay dadka baayac mushtariga ee private enterprise markay dhab yihiin ee gurigoodaana ka shaqaynayn iyagu inay urursadaan ay yihiin citizens dowlad iyo dadka private entrepreneurs labaduba inay gartaan sida investment loogu sameeyo generationka dad ka soo fuuray soo dhegeyso markaa taasi waa qayb bay ka mid tahay qaybta labaad jawaabta waxa weeye idinkuna inaad yeelataan kow horta inaad ahamada yeelataan dalada mid lahayn sac baad ka tahay malaagta inaad hamadii yeelataan hamaduna waxa weeye I want to be really good وحتى الدنيا إلى النقطة and I want to be good at this ambition إلى اليابس haddaynu xaawa wakti haysano anigoona idiin faham xalay nin sanji waa riis nuugtay sooma without going that far anigu markaan camuud ka soo baxay camuud markaan ku jiray secondary camuud when I was in boarding school camuud eight years baan camuud ku jiray secondary markii iskuuligu ay ahaayeen real serious business haddaan camuud ka fahayso g c da england kusoo sameynayay haddaad baskarayso jaamacad kastoo adduunyada aad tegayso waanan tagnay and we were able to stand at the front and go through it rather easy because of the preparation camuud anu markaan ku jireen ahaa classka saddexaad form three an ahaa waxaan goostay horta waa ciyaartay i mean an de maybe what sixteen years old something like that waxaan goostay waxaan doonayaa idaacadu waxaas ma noqda hadda idaacadii xariijiyo laga hadhadlay ma noqda waa kuwa halkaa ku jira hadladayana mid ka mudaan doonayo ma I want to be like one of those people idaacadda ka waxay tahay iyo wax laga shaqeeyo I have no idea but I want to be like that waxaan soo qaadan jiray jaraa-idka yaryar kasoo baxa magaalada hadiise iyo waxay kaasayeen markaasaan iska dhigaa sidii nin waan akriyay markaasaan qolooyinka markaan kubedda kasoo noqona cashadan yara maydhmana cashadan ku dhan jiray waa nintaynaan homi warka samayn waxaan doonayaa idhegeysiya warkii waan akriyaya idhegeysaya waa it's famous so for almost two years I was doing way iga daala saaxiibada iskuulka waa sababta waa kana maxaa sama wax war iyo waxaan jirin umar akriyada baxay the some of them thought I was mad waan ku adkaystay g c baan ka soo baxnay xamarban waxaanu nahay shan iyo labaatan classkayga shan iyo labaatan buu ahaa camuud foforkayga shan iyo labaatan sheekhna konton baa iyagu double street ayuu sheekh schoolka superiore waa secondary school xamarna dadbasan waaba intaaba iskuula waa alkaa levelkaas waktiga this is the late sixty xamar baan tegnay scholarship iyo shaqo labadaasa la raadinaya anigu magaalada cirka ma aqaano oo dadkii aan ka aqaanay wixii hargeysay kuyay ku xidhan tahay wadada wixii xagga sixig ah dadka ma aqaano xamar naadankay gabadha it's a different place laakiin de waa kasoo maqiiqaysaa de waana samad yaala ya kasoo maqi waan tagna imtixaankii baan galay idaacadda iyo saddex qof baa la qaadanaya idaacadda mudiiciin oo la qorayo sida mudiiciin loo noqo ya toddoba iyo toddobaatan baan imtixaankii ku galay waan waan galnay kolbayn baa la reebaya wiig buu socday kolbayn baa dafcad baa la reebaya translation iyo voice test iyo waa kolbayn baa la reebaya sida waxaa lagu soo dejinaya meesha idaacadda boorkaygii kolbayntii laydii xasaaninta dhacday saddex qof baa la doonaya laga soo saaro de saddexdii waan kamid ahay fact I was number one in that in that competition anu saasan horta mudiic ku noqday ninkay wuxuu yidhi siciid cadaani oo magaalada degan ismaanana la baryahan siciid cadaani oo mudiic weyn noqday ayaa number two nin dhinta allah naxariistay dhawaano weli xaaji cali oo odhan jiray number three saddexdeed mar reer raala waxaan ku hoos galay oon markii idaacadda la qoray aan wax ka qortan ku hoos galay nin la yidhaahdo yaasiin xaaji ismaaciil oo markaa mudiica weyn yaan hoos yaan hoos sidii waan idaacaddii sagaal bilood markaan joogo waxa la yidhi والله كانوا ولكن لكن مكتوبين هي هذه بي بي سي ما الله يرى ودي اتمرن من دقي شتو بي بي سي لها امتحان بقى قال يا بني اخوة لو باهي هاي ورقتي لي بنتي وحنو تجي تعرف تجي مقاسم كل واحد ربع يحكم تعال هنا تجي حال اكل ودين بنتي بس الوالد ان شاء الله يجي منها هي ركيت ان شاء الله وقت منها كده طبعا بنتي بدل كلمه شفت السبب يلا بيها ما هو ستي تعمل ودي عيوز وانت imtixaankii baa laga qaaday b b c baa waxaa loo dirayaa sidii translation sidii afsoomaaliga iyo codki iyo wixii oo dhan xaggaasaa loo diray maalin damba un baa bilka dambaysan baa laga yimi olayii b b c imtixaankii waa heshay tigirkii aad london ku tegaysay waa kaa boqolkan gelina ku socon qofka hosan awliya koray waxaa ku soo samay sidii baa la badiyay b b c baan galay waxoogaa jaamacadda london corpsyan baa ka qaatay oo elabers la yidhaaho ayaa ka qaatay kolkaas saddex sannadood ka shaqayn cilmiga waxaan yidhi waxaan doonaynaa waxaan kusiinaynaa shaqo permanent markaa p b c waxay ahaan jiray contract saddex sannadood minimum maximum lix sannadood then you have to go laakiin mushaahada waa lixdaa boqolood ku noolaata wey ninkii baa yeelay madaxda ka ah wuxuu yidhi waxaan we like what you are doing anaa ugu yeeraa meesha waxaan kusiinaynaa permanent job permanent job وانا يواجه حيوان كل والله سنتين وانا ثلاثة هوس ما كيلو اللي كنت سنوات ده بقوة أخر وما أنت راح مصور شيء ما أنت راح مصور شيء كنت سنوات دي هو إلهي كان يسير دي هو فأقول له الله حكول ما يلعنه بدوري ما الأنسان واحد ربع مريكا مركبي مريكا I don't know what's going مريكا مركبي هي جامعة كانت مركبي هي جي سي دي وانا أشتغل مريكا مركبي وين محن كسر نمكي سوماليين اي جوغي بي بي سي ده وقتها والربوة وين ولا يقام سباحة جنون ولا حد يستاهل يكملها سباحة حاجة لا عندك سين عمد الله اسمع سيدي ودي تراد يا شركة وصل ولا دعك تاجوري وين يا رمي الله أنا سخلات السيبان من جبل السي بي بي سي حكيت غربي سمريك من حتى الدنوات كبار كله كمريك تمام يعني يلا فهمتوا ان جلني سيدي ده محمريكني adoo yar hadal ku daala sidii baan yeelay shaqadii baan ka tegey maraykan baan jaamacadii baan ablaagelay intaanan ka tegin jaamacad ay soo qoratay wiskansana maalinta baan odayay b b c da madaxda u habtigay soomaaliya shaqo waxaan ku yidhi admishanka jaamacadaas aan helay scholarshipna way siiyeen una xidhi wax uma baahni fees inaad bixiso de marka waxaan doonayaa inaad so odayintu gacan qaaday ku yidhi disin karo annaguna bilmu shahaadade iyo dheeraad ayaan ku siinaa tuusaa ku ah sidaasa maraykanka waxaan uga jeedaa waxaan oo dhan waxaa weeye marka waxay digri qura soo qaado b a intaad soo qaado adigoo b a digri sito ya haddii c a bibligiisa kusoo noqo ماشي ما تقولي ما هي تجيب حاجة تجيب على سوا دي هي الوجود لكن ده هو ما هي الروح نقولين ايه ولا موجودة كشاف اللي هو كان فور ديجريز فالجميل وهتصور بحاجة مع عبد المعالي كان فالله markaan joogto masar ooga shaqeynay waxaa meel diin laga diin laga qaaday nin jaamacada weyn wakaalista jaamacad diinkii baan galay imtixaankii baan galay waqtiga sideed iyo toban sanood baan diina waxaan uga jeedaa waxaasoo dhan not because I want to impress you waxaan uga jeedaa waxa wey hamed waan adduunya waa inaad khamaartaa waa inaad khamaarta adduunya daabac adduunyada way sida xoogta oran jirta adduunya daabac waa inaad khamaarta soo maanta haddaad taa idinkuna yeelataan maanta go back to your question marka horena wax laydin geliyo dee nin dhalinyaraa macaduura anna waxba la gashan in wax laga fila waa qalad waa dembi weyn laakiin in wax laydin gashado idinkana laydinka sugo markaa hamadiina la timaadaan waxaa laydin gashaday wax ka weyn aad keentaan si waxuu idinka idinka dambeeya aad aad xaqulahay idinkuna sidaa aad u samaysaan kaasi waa ko talabaadee degdeg idinku daraya waxa weeye kol haddaad jaamacadda soo gaadheen in fact high schools haddaad soo gaadheen there. Listen to this very carefully, so that we understand each other correctly. وإن نقطان رأي الدول أم بي إنجنير هاو أم بقى هاو أختر نقو أم بقى أكاونتنت نقو whatever field professionally أم نقو good لكن وإن نقطة قف فهمة كرة أقمى civic mindedness مسكحة الوطن ليش هي politics ama politics maaha anaa waxaan qaadanaya kuwa kuwa kale waxba igama gelin waxaa ma civic life means becoming conscious about your obligations as a citizen of a country waana duloga dadka lagu dhiso wadana marka laboos lagu dhiso maaha kuwa iyaga sii dhaadhacaya waa kuwiina salaada soo furay kuwaas idinkaa laydin rararaya laakiin dee laydin rarar kari maayo haddii sheekadiiba fahamsanayn marka waa inaad noqotaan dad fahma waajibka citizenshipka idinka saaran inta aad yaryartihiin ilaahakana madaxbaad noqon doontaan marka waana noqotaan dee madax ka dhiwanaagtaa kuwa halka ku qayiraa ama meelo kale ku qayiray dee isla mara haamishka dee afar saacadood shan saacadood maan gelin inaad ka duwanaagtaan so those kinds of responsibilities I think uh, would be appropriate wax laydin geliyo idinkuna aad ogaagtaan wax laydin kasugo we do that markaa dee sidii riile raiskii orodka ayaa la isku dhiibayaa batoonka waa la isku dhiibaya on this community. And then the history begins to move forward.
السلام عليكم Mr. Lamantin. Professor, aad baan kugu soo dhawaynaynaa.
Thank you.
Gabadhaasi accounting-kaan ahay magacayga waa Xamde Haaruun. Taad hore u sheegtay waxaa tidhi Professor Soomaalidu waxay yihiin looga duwan xagga difloomanka. On behalf of dalkeena Somaliland, kawar haddaynu iska ilowno, especially madaxdeedu, ictiraafkan ay inta badan ku mashquuleen oo difloomanka ay pressure ka saaraan. Howsiid, secondly, ma tahay mid haddii aynu difloomanka priority-ga siina hadhow aynaan inagoon aada ugu daadin aynu ictiraafka helayno That's my question. Thank you.
Excellent. Excellent. Excellent.
Excellent. And ha iyo maya. Yes, yes and no. Ha oo waxa weeye een, haddii aad maxay noo soo sidaan unaad sidaa ood ilowdo waxaad qabsan karto in fact cid ku imanaysaa meesha maxay kasoo doori waayo waday waana kan kuwii u dhashay waa koori laakaas waa koori waad garanaysa marka inaad hamada ugu weyn saarto sidaad u dhisayso wadanka gudihiisa oo wixii khayraad uu leeyahay iyo intelligence iyo maxaan ku dhahay muruq eh, iyo maskax la la bila la la mobilize garayo oo weliba dee si cilmiyaysan loo mobilize garayo absolutely that wa answer yes therefore to that question but no nooguna waxa weeye keligeen ma noolaan karo keligeen reer soomaalida haddaynu nahay oo saddex malmoon iyo bar haddaynu nahay wadamay naga waaweyn way jiraan kuwa inaga yarna way jiraan population wise ma noolaan karo waynu u baahannahay adduunyadu inay inoo timaado inakuna aynu adduunyada u tagno waynu u baahannahay waxaynu u baahannahay capital to invest here capital iyaynu u baahannahay xoolo la geliyo capital iyaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay technology waxaynu u baahannahay jaamicadani inay sii dallacdo oo ay laboratoriyo adduunyo kala yarato levelka educationka iyo facilitiesku madaxweynaha idiin shiida idiin sheeg ay level kala taagto adduunyada kama maaran karo wadanbana wadankuu ka saboolsan yahay adduunyada baahideeda agu qabaa marka waxaan uga jeeda jawaabtii ogaaba waxa weeye waa in labada la isku abuura anu waxaan ku ilaahaa dadka somaliland markay diimna waa laygu yidhi sababta ictiraafkiibuu keenaya alla waa iska riwaayada hagee ka keenaysa laakiin sababta wuxuu ka qayb gelayaa hayganka loo gelayo wadanka adduunyada in la baro oo marka aan ka iibino halkaan ku soconayo waxaan nahay aqoonsi therefore yes in laga qayb galo dadaalkaas qof kuli ma keeni karo madaxweynahaynaan keeni karin iska tacliim oo iska caadi marka waxa weeye in la isku aqbalo waxaan ku yidhahaa dadka somaliland haddii la doonayo adduunyadu inay u timaado in big time inakana layna barto waa inaan samaynaa oon ka fikirnaa waxaan iibino oo adduunyada ka iibsano maa inagu sheekaan isku sheeg sheegino ma ya waxay adduunyada kala rumaysan karto oo la socda criteriaha adduunyada ay isku rumaysato buuxinaya waa ina samayna waana la heli karaa qaarkooda tallaabooyinkooda waaba la qaaday these last one years laakiin waxa waa su-aashaan isweydiinana had iyo jeer waa inay noqotaa ma waxaan ku idhaha maaha maxaa loo ictiraafi waayo maaha amba halana ictiraaf waxa weeye sidee baan u kasbanaa how do we win over sidaan u kasbanaa inay adduunyadu tidhaahdo there is really something good going on in that little country in the whole earth sideen u kasbanaa adduunyada inaynu isweydiino madaxdaynu taa isweydiiso ragidka dhalinyarada taa la isweydiiso and then you line up inaad markaad banaanka soo dhigto waxyaabaha doonaysa adduunyada inaad u sheegto ee aan la ogeyn ee qancin kara inay halkan project uu jiro maxaan ku dhahay horumaray oo developmentkiiu jiro marka waxaan u dhahay waxa weeye haa injilaha dhismihiisa xoogga la saaro no question about that ha laakiin maya haddii adduunyada kale aynaan iyadana saarin attention xoog de waxa aynu u baahnaa baynaan helayn oo capital iyo technology iyo maxaan ku dhahay trade relationships dee baraarihii adduunyada ya waa waa la isku xidhay iyaynaan heli karin marka dib baynu u dhahay marka way isku xidhan yihiin dhismaha gudihiisa waxay ku siinaysaa wixii aad iibinaysa laameel bikadaas halkaasaanu ka nimid halkaasaanu joognay on our own efforts marka we want partners maaha sadaqa uma socon we want partners wax naga qabta laakiin gabadha haysa waxaad iibisa internal building dibadiina markaa kaa Somaliland dadkeeda iyo dowladeedu these last what years ilaa maanta milaan and I'm one of you haddaad sikiisan tahay you have to tell the truth ilaa maanta maynaan digin maynaan xitaa maynaan qorin as far as I can tell adduunyada siday nooga iibin lahayn Somaliland si looga iibin lahaa mabaynaan bilaabi karin that's my opinion anuu ma hayo ilaa imanka sida somaliland adduunyada looga iibinay iyo xarfadeedii iyo dadaalkeedii sidii loo dhigi lahaa ilaa caawada aan idmahdo yaanu ma arag marka sidii loo kasban lahaa in la isweydiiyo how do we do this it's very important laakiin halana aqoonsado no ma doesn't happen
السلام عليكم ورحمة الله waxaan salaamayaa
socoto socoto
waxaan salaamayaa marti sharafta ugu horeeya professor axmed ismaaciil samata wasiirka cabdilaahi galjire iyo marti sharafta kale ee uhelinaysa professorka waxaan salaamaya maamulka iyo mas-uuliyiinta jaamacadda advance macalimiinta inta haddaan kasoo gudbo waxaan aada ugu mahadcelinaya professorka iyo tiimka la socda mahadcelin kasokow waxaan magacayga waa munaca sayr jama waxaan ahay kuliyadda development studies senior student su-aashaydu waxay tahay aan rabo inaan professorku weydiiyo afartii factor ee aada sheegtay big b somaliland waxay haysataa alxamdulilah qaybo ka mid ah horumar waa la gaadhay ganacsato badan bay leedahay somaliland oo oo horumarka qayb ka qaadatay meel fiican baa la jooga alxamdulilah laakiin challenge-ka u weyn aan isleeyahay wuu hortaagan yahay somaliland horumarkeeda waxa weeyaan waa dadka ayuu ka haystaa Yes.
haddii la is idhaahdo maanta somaliland wax ku soo kordhiya ama warshad cusub investment ku sameeya waxaa carqabada koowaad kaaga imanaysaa waa odayaasha clan leaderska somaliland oo odhanaya la reer hebel baa halkana reer hebel baa mushkiladaasa somaliland haysataa waxaan rabnaa haddaan nahay ardayda jaamacadaha anagoo mid ah oo aan qabiil lahayn anagu waanu ka maranay alxamdulilah intaan arkay anagoo mid ah oo aan qabiil lahayn diyaarna u waa inaan somaliland horumar gaadhsiino sidee baan caqabadan weyn ee hortaagan somaliland ee odayaashii u horeeyeen ee qabaa'ilkii u horeeye ee la mudaharaadayo haddii taxationkii la kordhiyo haddii aan dalkii cashuur dadkiiba laga qaadayo maxaa horumar laga samaynaya Right, that's marka sidee baan dadkii u bedeli karnaa barfesamasaxdotaan ugu caawa
I, I wish I had a blueprint for this, but I don't. Uh, لكن وحوي seminal, really seminal question, uh, very central question. caawan waxaan filayaa inuu doodaha geli doono in the other wonderful university. marka anigoo dee unqadkiis ka sii fiideynay yeah. Uh, here's a quick comment sidaad u dhigtayna waan kugu raacsanay sidaad u dhigtay baan kugu raacsan oo diagnostic sidaad u dhigtay i think it is quite accurate way jiraan dad odayaalo waaweyn oo caqli wanaagsan leh oo qaranimada garanaya iyo wadanka dhismihiisa iyo waajibaadkayna saaran garanaya way jiraan laakiin on the whole baan kugu raacsanay saddex garanay imika saddex shan idila joogo saddexdaa cisho inta intay ku wareegeyseen maqlaya alaabtaas ya iyo waxaad maqlayso hadda waa less than uh, maybe four eight hours or something like that yeah It's everywhere everywhere mana garanayaan madankow how debilitating that is and how discouraging it is hadisdhahdo maxaa hadday sidan ba tahay there is no point It's no point xalay waxaan ku yidhi ardaydii somaliland may eighteen may dhalan somaliland waxay dhalatay june twenty six nineteen sixty may eighteenth waa second birth yeah? second win next year second win waa dhalasho labaad wadamada haddii labadaa maalmood horta in la isku xidho oo integration lagu sameeyaa weli maynaan samayn waa very important wadamada haddii kale waxay noqonaysaa wadi maxamed siyaad barre maxaan ku raahayay twenty first october taariikhdana ma jirto bullshit way jirtaa taariikhda misoo garamaysaa marka waxa wey waa inaan usoo dhaadhacna qaranka wuxuu yahay iyo waxa isu keen ilaa haddaynu nahay citizenship somaliland qabiilkana waxa qura lagaga bixi kara anigu intaan aaminsan waxa weeye adigu bal intaan cid kala ogdegeen adigu qabiilkaagu hadday kuula yimaadaan alaabtaa booscula hadday kuula yimaadaan you have to tell them get lost ay la imaneen alaabtaas anigu alaab waan ka qor caawna waan ka hadlay tolka iyo qabiilku tolka iyo qabiilku waa kala kuwa qabiilku wax kala ma waa la kakay waa iyaa soo bulaadiyey qabiilku wax kala ma qabiilku waxa weeye rag maaha dumarku ma jira dumarku they lose on this they totally lose on this way u dhaxdaya waxaasaa la oranaya waxa weeye rag is-urursaday oo odayga laynkiisa raacaya axmed ismaaciil sabata maxamed baarax bulaa bulaa bulaa laynkaa maraya waxay isku kalena ay tahay kuwa kale iyaguna sida kale waa firsanaya inay yidhaahaan us against them hadday xitaa demka ka adkaadaana iyagu marka dambe sidii markii dabadiisa qaniinayay iyagu dib isku cunayo sidii ku furaya saaba baan nahay habara wal baan nahay ciise muusaan nahay sacad muusaan nahay jibriil boqol baan nahay reer dalal baan nahay waxaasa la gelaya every group like that every group waxa weeye marka u sheeg kuwa rag iyo dumarba u sheeg oo tidaahdo lanka hay soo maray waa kow oo u caqli celi ha gartaan inay adduunya kala jirto waddankana oo spirit kale u baahaya waa kow ta labaad idinku ya odayada dadkaa waaweyn anoo ka mid ahay u adka waxay yihiin good and bad laakiin taariikh cusub waa inaad bilaabataa dinku you have to start a new page of history haddii kala wadada marayna waa dib ragna soo daba gashaan markaasaa odayaashii baa waxaan samaynaya waa dacaaya dhib ka joogtay waxaa jirta shirdo la yidhaaho laming laming the famous laming shirbartaas waxaa lagu xantaa waana dhab way dabagalaan kii bay isku dabagelay saas daba socda kolkaasa jar bay u imaneen meel jar oo dheer tii ugu horreysa ka dhacaysa jarka kuwa kale daba socdaan bay geer geer they continue laming yeah ay fool mid odhanaysa waa jeer bay ka dhaceen ka jooga intiina kale ma jirto ilaa ay ku dhamaadaan qabiilku waa sidaas oo kale laakiin lamink waa lays daba socdaa reer u bahanaayo tolnimaduse waxa weeye dad meel ku wada gashay oo ku wada nool anuu reer gebile baan dadka aabbahay uu ka yimid ee meel way degeen ilaa boorama ilaa jibuuti ay degan yihiin jiida badan dadkan somaroo kale ayay degan yihiin fine that's good waa dadkayga jibraan kor iyo sacad muuse iyo habara walna waa dadka iyo waxay degan yihiin diido badan labadoodii baan ka abo i can't i can't choose between them i can't qof igu yidhaa ha kala doorana waa nacas micil intaa la kan kolkaa idinku waa in waxaad waxaad ku kala dooranaysaa waxa weeye cadaalad iyo xaq baad ku kala dooranaysaa haddaanay cadaalad ku socon aniga baasa maroonaysa maroon haddaanay cadaalad ku socon ya waxba imaa hate abtiyaasha iyo habriiraha intay cadaalad ku socdin waxba imaa waayo diinteenna xitaa ku faraysa cadaaladu waxay salbar diinta islaamka waxay diimaan kale kaga sii duwan tahay ka mid ah cadaaladda ayaa base u ah alcadaal markaa idinku taariikh cusub furta doorashooyin baa soo socda saddexna xisbiuna ku daawanahaya kuwa la soo wada sanadkan waa ku daawanina you have to make history don't let them make history for you you make history idinku taariikhda waa waayo berito you will be on the stage and in fact de waan ogtiina statistically boqolkiiba lixdan ugu yaraan dadka somaliland ku nool rag iyo dumar at least sixty percent they are under the age of thirty waa idinka under the age of boqolkiiba lixdan maybe even boqolkiiba toddobaatan under the age of thirty haddaynaan maanta hadalkiina iyo ficilkiina iyo gacantiina haddaan la arag then you are just like the lemmings qoor soo kaalay doona kala soo dhaca jirka and then you keep on doing this marka anigu intaasaan walaan odhan lahaa ha yaana idinka buujinen odayaasha ixtiraam way lagu leeyahay qofkaa weyn ixtiraam ugu leeyahay diinteena adigaysa dhaqankeena adigay soo damaadka laakiin dee sidii shiburtaa jirka ka dhacasay soo dabagala ka yeelin tell them no aniga alternative idea And in fact, حقي إنه يصارف هاي محاكمة هاي مستقبل because you are the future who are going to make that difference. لكن you have to become politically sophisticated and you have to become politically involved and therefore you have to participate in the construction of civic life that's different than the old tribalistic method. وانا هولين كم من نقطة الجهاد ده كل سهل كان وجهي ده رسالتي واحد عمودي من جهاد وحاول كي ادبت لهاي لا كي سنة هي كفيلة تسعودية محب احترام وتسعود الى تكلم النقطة and if you do that you will change the history finally what I want to say this about Somalia روح ذكرى في وضعك عادي جاي قانون بدني جوزي لكن كان مرمرة جي ذكرى لشكي سنة دي بدأ يجب لها أروح أنا بعد some of the sweetest people I have met in my life. Only مفروض أنا in these last few years. من يهين ذلك السماء لا مش. Only only بقى ولي بقى قد قا- قد تقارنك. One of the one of the wonderful things I have found out about Somaliland people. أتاك ولا دوستان قد توقعت. وقد قد محاضرة كيف وقعت. أما بني هذه الجنازة أما هتصرفك هذه الجنازة أنا بقبل هذه الجنازة most of them there are of course those who don't لكن the majority قد هيتعب أنا maybe it is part of the tradition إلا كرمه بس بالعكس مركا نروح نقول لها potential وين بينو هيسنا ده تاريخ لا بينو نهاي تاريخ عصوبة وتن أنت كسي ونكسب فرن راكيجنا وان هينا maanta waa adiga aad iyo meeshaan markaba somaliland raad dowladeed baa yimid and it's not easy to do that waa adiga arkay walaalaheen wax haysta anigu xamar baan joogay kharashka iigu weyn markaan campaignka ku jiray the biggest expenditure for my campaign waxay ahayd asarku ilaaliso markaad weelka ka baxayso hadda wala four or five thousand dollars markaad baxaysa ma kudaa halkeedana they want to be coast to coast. Come on, come on. There's, there's wonderful things here. أديك واحد ثاني جبار صلى الله عليه وسلم أدري الجيران أنا واحد دوم أدري الجيران هذا وحيالان ضد الجيران والدنيا الجيران هو حيث لما مرة يسعون كفتو ما هيك يسعون دولي ما هيك هو مدر جيه وحيث يسعون دولي But because there are attractive things here and one of them is the people like you. You just go. Yeah, that's kawaii. dadka waaweynna waa loo caqli celin kii caqliga fahmi waaye amba qofki garan waayana meel ba la dhigo oo la ixtiraami detana waa laga talaabsan no we will want to make that news thank you
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Professor, waxaan ku leeyahay ama sharciga ay waxaan saaray kumbadiyo. kumbadadaasoo dibadda adu waxalaabaha sideebeen haddaba difrad masalo hormaada dalkeena wax wala soo dhexi karna oo dadkan fikirkan aaminsan in dibadda inta wax laga keeno dadka laga hiijiyo dalkeena inta wax laga soo saaro la suuq geliyo isdifradan sideebaa haddaba keeni kara fikirkan waa
Import. And very, uh, very, very good question. Excellent question. dibadda wax ka soo iibinta dibaddu kasoo iibinta dibadda wax laga soo iibsanaya in terms of international trade there's nothing wrong with that oo waddan intuu albaabka soo xidho yidhaaha adduunyada kale waxba kama soo iibsanaya waxaygu macunayaa waa impossible even the chinese who have the largest corporation in the world and the mao and others try to do that afingiriiska waxa lagu yidhaaha dadka cay- waddanka caynkaasi proper policyga caynkaas la yidhaaha waa lasu filaanaya cid waxba kama soo iibsanaya only what is grown and available inside culimada ingiriiska waxa weeye otark otark ayaa la yidhi soo damaad garan and niman dambe and fisher fisher
okay wax otar otarki waxa weeye cid uma baahni aniga uma isu very difficult to sustain otark laakiin some degree of self reliance important tradeku wuxuu wanaagsan yahay markaad adduunyadana wax ka iibinayso adigu adduunyadana aad wax ka soo iibsanayso it's a two way traffic waxaa la sheekaystay dad madax businesska ka ah soomaaliya markii hore waxay ii sheegeen statistics waa la ii dhiibay yani it blew my mind igo wareerisay maxay tahay waxaa la waxaa waxaa la ii sheegay xoolaha ka yimaada etoobiya ka yimaada ee somaliland iyo waxa somaliland ay etoobiya u dhoofiso two way somaliland xoolaha ka gala etoobiya maaragtay lacagtay naga gashay etoobiya for buying things yeah oo qaabka ugu horeeya in fact the biggest item in that line number one item over 300 million dollars a year listen 300 million dollars here they were imagine waxa lagu qaban kari lahaa saddex boqol oo milyan oo doolar oo reer somaliland ay leeyihiin waxa lagu qaban kari lahaa imagine looma baritay kareen oo in la yidhaaho dadka lacag soo ururiye maxaan ku rahayay hadisiyo iyo cerikaaba la isku xiri lahaa highway midna sidaa u socdo midna xasidaa usoo socdo two years lix boqol oo milyan oo doolar waxaan geynaa ethiopia almost zero zero in terms of export zero waa ka soo qaadanaa una kaashkeenu baadaaka in la mushtari la yeelna ethiopia waa importa waa market aadna weyn oo weyn laakiin de waan adan wax geystaa marka international trade ku sidaas u wanaagsan yahay when you have traffic going out and then the traffic coming in taasi waa marka sida looga shaqaynayo wadanka xoolihii ku lahaa khayraadkiisa we have an even map this xoolihii yaraan baa la dhoofiya degdeg degdeg oo xoolaha yaroo cudur markuu dhacaan baabada la nodhaxina waxoo dhan baa isla duman soo damada even diversification diversification waa everything in economics inaad yeelato not just one commodity two three four five commodity inaad yeelato two, three, four, five سوق وحكيم سوق قرآن حكيم وسوق هذوك إلى أول يلك بالكويس ما لا ده ما في حاجة سوق اللي ما يجي وأنا ما نقطع تمام لكن أنا diversity market size so you can say okay we go to this other marka أنا وح أو وح الرئيس إلى حاجة سوى حويتو one وح وضع كريم كيالا إنه أغنى وعنصر كم حلقة أخيرة كم يا sidii loo promotgarin lahaa in local consumption si aynu u yarayno waxa aynu dibadda ka keenay cunto ah oo inteeda badanna ay tahay wax secondary ama secondary quality ah ay quality import nutritionka dadkeenana wax badan uga tay galowga ayaa ka caafimaad badan bariiska I don't know whether you know that. Galowga ayaa ka caafimaad badan laakiin dadka dolo waxaa waa bedow ya way bariis basmaadii hor laga keenay bakistan iyo marka waa in lasoo dhigaa guriga liinta ka baxda arabsiyo ayaa boqolkool ka fitamiin badan particularly vitamin c oo cudurro badan la dagaalama shaqana iskuma laha coca cola coca cola wax kala maaha waa sokor iyo syrup la walaacay weeyi waana very unhealthy to drink laakiin waxaynu haysanaa qorarka qoqoraa qofka lasii hordhigo ya inuu ilmaxayahao dee walintan ka baxda arabsiya waa marka cultureka nutritionka sida wax loo cuno lafahanteeda cilmi bay u baatay loo baro waxa wadanka yaala in horta laga faa'iidaysto inta la maafreera way jirta zamishadkiibay ku jirtaa baki meel la yidhahda baki camuud ayay halkuu saaranta yaa baki baki waa agricultural area maybe one of the richest agricultural area in all of somalia durduray leedahay beeraha ku yaala liin baa ka bax liin macaan It is the best orange. I know I am addicted to orange juice. I like to drink orange juice a lot. It's the best orange juice I have ever tasted in my life. And I have tasted many of Brazil, you know, milk, but but but I had a in Merwa. Fantastic quality. How can I do it? هناك مصروف الدجاج لين كان مفروض والله كان والفير أبي ويحضر بنصيبي أنا أكيد أوكي وكسر كوري ولين الحاجة كتير مصر والله كان مالي باقي نوات هذا جميل لكن the production of force باقي إلا كوريو وطني أهياتها دخلت لي ويدي سوقها وياها بيتر سوقي الله أعطيه وأعطيه لكن you can already see the potential marka waxa wadanka yaala in la garto لما فريق وحي يعلم في الوجود يستمر وحا أينان وغير نستا لو باري تكنولوجيا لو باري ريسيرش لو سمعني iyadana in la garan lahay howlaha dhibada o dhan kee generationska qaadanaya ayay ka mid but I cannot overemphasize the importance of taste dhadhanka sida tasteka dadka sidaa loo bedelo oo nutritionka iyo tasteka la isku helo But anyway, haddii taa la helo waxaan an waxaan qabaa in wax badan iska bedeli kara laakiin dad suuqa u wax ka soo iibsada waxna aan adduunyada u danayn waxaa imika lagu wayahay inteeda badan waxa weeye waxoogaa iyada dibadda laga soo diro dadka adiga ka mid ah soo dirro inteeda badan jaabka kushato jaabka lagu iibsanayso marka we have to think about how to send to the world in terms of commodities and goods and then we can have what in economics we call balance of trade imika balance of trade maba garanno waxay waanaynu soo iibsanaa waxna ma qiimo marka waanaynu macaawoni waxaan raadsanaa de waxaa yala hagaajiya very difficult situation
waadana dibay laakiin hal su-aal oo macalimad Last question.
last question ah Mm.
ayaynu maaragweydiin
Thank you. Uh, it's not actually a question, it's just uh, a comment.
Please.
Uh, I just wanted to underline the fact that our guest uh, lecturer has just mentioned that is,
Good, good, good.
and that is the essence of entrepreneurship for Somaliland. He just mentioned that every citizen of this nation has the responsibility for the socio-economic development of Somaliland. And one of the things that contribute uh, to the development would be the creation of products and services in different ways. Someone has mentioned that there are so many constraints in uh, doing, in trying to do uh, many entrepreneurial jobs and any other business. However, constraints exist in any other country. In any country, there is no country that doesn't have constraints. But he has also emphasized the fact that the youth, at least those of you who have education and who are who have the awareness on the socio-economic development needs of a country can contribute a lot. For me, and ha- as our guest of honor has uh, just m- been mentioning, the development of products and services rather than importing and uh, doing many other things has no option. So, from my point of view, if the guest of honor allows me, I just want to emphasize entrepreneurship skill development has no option for Somaliland. Thank you.
salaaddii baynu gaadhnay an waxaan idinkaga tegayaa intan tegaya anayda waan isku soo noqon doonaa for tonight waxa weeye eh, markaad sidaa u egtayinkiila halkaas and you represent a significant part of the Somaliland people saad u egto qacdaa ugu horeysa anu waan idin caashacsanahay qacdaa ugu horeysa Waa garanays. marka waxa weeye inaynu ka fikirno dadaalkaan idinkaga tegayaa waxa weeye dantaadana raadso oo dadaalkeen dan qalana had iyo jeer maskaxda ku hay waa gabadha gabadha walaashay arrintii ka hadisay dantaadana raadso oo de improve your life skillska iyo waxbarashada iyo howlaha human capital is improve ambitionkaa yada ambitionkaana ku xidh qarankan wuxuu u baahan yahay the potential in Somaliland I think that can be a, a very pretty little place gacanteeday ku jirtaa markaa taa aynu ku ballanno aan waxla qabsanno niyadjabka ha la iska ilaaliyo dawaa mahadsantiina thank you very much Thank you. Thank you.